الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلام على rasuulihi الأمين وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما bعd waxaan soo gaarnay halka weli baabu muxaramaat الإحraam xarim bاlإxraami musamى lubsi khayطi waliraajili satra الرa'si وامرأة wajhan wadahna الشhacri والxalqa والطiiba وqalma الظفri والlamsa bالshahwaةi kulu yuujibu تkيirh mا byna شhaaة تcطb أو aصع ثaلاaثة لستة miskiin أو sوم ثaلاaث byt وcمd وطء للتmاam xaقqa مع الفساad والقضا مضyقa kaلsوم تkفيr صلاaة باعtidاa وبالقضاء يxsل ma lh الأdى وصح في الصبا ورق kفrة badnة in lam yajid fabaqarة ثuma الshiyaahu الsabcu faالطacaamu biqiimaة اlbadnaةi faالصiyaamu biاlcaddi min amdaadihi waxaruma limuxrimi waman yaxulu اlxarama tacarudu الsaydi wafi اlancaami almil wاlbaciiru kaالnacaami wاlkabshu kaالdabci wacanzin dabyu wafi اlxamaami الshaatu dabbin jadyu أو الطعاam قيimaة أو sوما بqadriha عan kuli mudin yوma bالxarم اkhtaصa طacاam والdم laلsوم in yعqd نikاxا مxrimu fabaطل وqطca nabti الxarم rabا وqلca duna cudri xarimi inaasu in sha allahu taعalى cashirkeenu ku saabsanaan doonaa caawa oo baqaayaadkii ugu dambeeyey kitaabu اlxaji ah halkan wuxuu kaga hadlayaa mualifku muxaramaatu lixraam qofku markuu xaj xarmado ama uu cumro xirto ilaa uu xalaal noqdo waxa xaaraamta ka ah iyo waxaa xaaraamta ka ah haddii uu sameeyo waxa ka dhalanaya ee laga doonaya inuu ku kafaara guto haddaba saa darteed laba mas'alo oo kala dhalanayuu baabkani xambaarsan yahay muxaramaatu lixraam ama maxduuraatu lixraam masalada labaadna waxaa weeye fidyada waxaa la yidhaahdee ka laasimta shayga maxduuraadka ah haddii lagu dhaco oo la sameeyo xarim waxaad xaaraamtinimaysaa bilixraami bisababi lixraami ixraam dartii waxaad u xaaraamtinimaysaa musamaa lubsi khayطin wax kasta oo lagu magacaabo lubsi khayطin wax tolan oo sida jirka u tolan xirashadiisa kow waliraajili ninkiina satra ra'si madaxa inuu dada ka xaaraantinimee wamra'atin haweentiina wajhan wejigeeda inay qarisa ka xaaraantinimee wadahna shacri timihii in la saliideeyo ama la subka xaaraantinimee walxalqa xiiritaan xaaraantinimee watiiba cadar in la ismariyo wa qalma dufri cidida in la guro iyo wlamsa bishahwatin in loo taabtay intaaba xaaraantinimeen maxduuraatu lixraam qeybna waa libaas iyo dhar wax la xidhiira qeybna waa waxyaabaha ay yidhaahdaan wasaa'il tarafuh watasayun wixii qurux iyo xaraga iyo waxoogay yar nooc tamashlayn iyo nasasho ay ku jirto kow waxaa xaaraantinimaysaa buu yihi lubsu lmakhiiti makhiidka waxaa la yidhaahdaa maro kasta oo u tolan qaab bini aadamku gaara oo u xirto xubnihiisa ah madax bay gaar ugu tolan tahay lugbaa qaabkee loo tolay oo ugu talagashan tahay sida sokisyadii iyo wixii lamidka ahaa jirkoo qaar ka mida qaarka koray u tolan tahay sida shaatiyadii iyo funaanadihii jirka qaar dambey u tolan tahay sida saraawiish iyo kastuumooyinkii isku sidays buu sida qamiiskii u tolan yahay si dharkan xubnuhu ay qayba la kala gaar yihiin qamiisku gacmuhu qaybay gaar la yihiin luquntiiyo qoortu qaybbay gaar la tahay dharkaa iyo waxaa kala duwan dharka isu furan iyo adigu dhinacaad doonta aad u gedihi karto kaad rabta aada hoosaysiin karto kaad rabtana korraysiin karto haddaad go soo qaadato dhinacaad korraysiisaba isku mid weeye kii aad kormarisay labada daraf kaad kormarisay kaad hoosmarisay isku mid weeye dharka laakiin qaabka xubnaha u tolan ee luqunta qaar loogu talagalay gacmaha qayb loogu talagalay laga yaabo caloosha in qayb loogu talagalay lugaha in qayb loogu talagalay ama jirkao dhan ha isku furnaado ama qaybo gaara haw noqdee baa curfiga waxaa sharciga lagu yidhaahdaa almikhyad mid la tolay wey waayo marada marka hore waa daaqado iyo waarad wey waa la soo gooyey sida waa loo tolay maryaha saasa xirashadooda lama ogola asal waxaawa nabiga xadiidkii ibni cumarka saxiixanka waa kii la weydiiyey qofka muxrimkii muxuu xiran karaa maxaa loo ogolyahay inuu xirto maadaama waxaa loo ogolyahay inuu xirta uusan tira koobnayn laakiin waxaa xaraamta kay uu tira kooban yahay wuxuu ku jawaabay waxa xaraamta ka ah macnaa waxaa wixii aan ayn buu xiran karaa wey markaasuu nabig ala slam wuxuu yihi laa yalbasu lmuxrimu alqamiisa qamiis ma xiran karo ko walalcimaamata cimaamadna ma xiran karo ma duuban karo walalbaraanisa dharka baraanista la yidhaahdana ma xiran karo baraanista waxaa la yidhaha waa dhar ama shaqo ama qabo weeye dharkan koofiyadiisa iyo shaatigiisa iyo sarwaalkiisu isku wada yaallaan wey waa sarwaal iyo shaarkiisii oo gacmihii leh iyo madaxiibuu wada wataa shaqooyina waa loo qaataa qawowyadana qaarna waa laga qaataa wala saraawiil saraawiilna ma qaadan kara buu yihi kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn adoon kala qaadin waxaa intaa dheeru nabigu ma xiran karaa dharka intaas riwaayadka qaarkood waxay ku dareen walal khufayni khufayn iyo sokosiyo iskaashi iyo jawaaribna ma xiran karo intaasay ku dareen riwaayadka qaarkood oo iyagana sixaaxa oo asaxay laakiin wuxuu xirtoo kale hadduu waayo yihi nabigu sokosyo hadduu waayo kama uu xirto khufaynka adaga iska xirto wixii aan qawyada ka sarreeyaa ka gooyo sarwaalkana waa xiran karaa haddii aanu wax kale oo xirto aanu helin wuu xiran karaa buu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam intaasi waxay ku tustay ku tilmaantay musamaa lubsi khaytin amaa madaxa madaxa lama dadi kara maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa muxrimka raggii intaa madaxa si camdan oo kafa inuu daboolo lama ogola dalaalin waa qaadan karaa marada kor waa isaga dhigi karaa roob iyo qoraxu isaga dhigayo laakiin mara iskuma dadi karo koofiyadna ma xiran karo wey nabigeena calay salaam waxaa loo dariishado asalo xadiidka ibni cabaas ee saxiixeynka ninkii isagoo carafo taagan hasha ka dhacay ee luquntu intay jabtay geeriyooday hadaladiisa waxaa ka mid ahaa nabiga alay salaam muxrim buu ninka ahaaye walaa tuxanituuhu cadar ha marinina walaa tukhamiruu ra'sahu madaxana hadadina sabab waa cileeyo nabigu wuxuu yihi fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiyan qiyaamada isagoo labayk allaahuma labayka leh baa lasoo saari qof labayk allaahuma lehna cadarna ma marsado madaxna ma dado xadiidkaasaa isagana asal wa mra'atin haweenna wajhan wejiga ma qarin karto ma dadi karto daditaan mara ku dhegana ma dadi karto walidaalika xadiidkii hore ibni cumar baa waxaa ka mid ahaa walaa tantaqibu lmar'atu walaa talbasu lqufaazayni haweentu niqaab ma xiran karto gacmogashiganna goloofiska ee qufaazaynka la yidhaahdana ma xiran karto iyadana haweentu wejiga looma ogola laakiin madaxa weydadan wejiga laakiin maro rasmi ugu dadan haddaan la ogolayn goortay rag ajaanibiga yimaadaan mara ay gacanta ama qoriyo wax isaga dhigaan way samayn karaan dad baa xiilad saxay xiila sharciya sameeyeyoo koofiyadahan dhalinyaradu qaataan ee fooda dheer bay intay haweenkii u xireen bay maro yaroo khafiifana xagga kaga dadeen kunaa nusdilri caaisho tiri bay qaabkaa ugu soo dhoweeyeen qaarna wuxuu ku leeyahay war ma banaana dumar niqaab qaabo markaad tidhaahdo wuxuu kule war naga tag hiiraba malihido marda meeshan maqaama maqaamulhiira ma ahee xilligii nabig alay salaam baa haweenku xajka wejiga inay dadaan laga mamnuucay ka daaniyo shareecada ugama roorin hiiradeedii wadahna shacri timihii in la saliideeyo ama la subko lama ogola tim waa madaxaa noqdaan ama kuwa garka iyo shaarubadii iyo ha noqdaan lama ogola buu leeyahay waxay u diideen bay leeyihiin liannahu min baabi atarafuhi waatazayuni qurux iyo raaxaysi weeye arrintaana laa taliiqu bilxaaji ninka xaajiga uma cunanto uma habboona inuu shallaysto iska xarawooda maxaan ku diideenoo subkado waxay yidhaahdeen xadiid baan haynaa ibni cumar nabiga ka wariyey sala allahu alayh alih wasalam oo wuxuu yidhi ibni cumar alxaaju ashucsu tafilu xaajigu waa ninka basaasan ee diifaysan wey nimaan wejigiisa saliid iyo dhalaalna ka muuqanin madaxiisana shallo ka muuqan oo yar basaasan oo isku dhexyaacsan ninkaasaa xaaji la yidhaahdaa xaajiga astaamihiisu saa wey xadiiska ibnu maaja iyo tirmidi baa wariyey sheekh naasirna waa xasan buu leeyahay markii la baaro xadiidkaasa maadaama la yihi alxaaj tafilu la yihi waxaa laga qaatay dheheen waxyaabaha tasayunka ah iyo tarafuha ah waa mamnuuc qiyaasna waan haysanaa bay yidhaahdeen oo qiyaasan cala iibi iibka waxaa loo mamnuucay inuu calaamaadka tarafuga iyo raaxaysiga iyo waxa lamidkaa yahay maadaama sidaa loo mamnuucay qiyaasan calayhi baa loo samaynaya warcawas wax idinka yahay darteed wadahana shacri timaha in la subko ama la saliideeyo ama la dhaldhalaaliyo iyadana lama ogola bay yidhaahdeen walxalqa timaha in la xiirana lama ogola iyo shacru ra'si iyo garkii iyo shaarubadii kor iyo hoostoona intaa midna lama ogola mid waa nas midna waa qiyaas walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillah ilaa uu gaaro inta kalena waa ka qiyaasanayna bay qaarkood yidhahaan shacru lbadan wa qalma dufri cidiyihii in la gorana lama lama ogola waayo saa'iri lbadan mar haddii madaxii in la xiiro la diiday xiiritaankiina uu tarafuh iyo gaabsigii yahay diibkiina la diidoo baabu tarafuh yahay xaajigiina ashucsu tafilu lagu tilmaamay cidiya la guray waa baabu tazayin watarafuhe qiyaasan iyagana raaci bay yidhahdeen walamsa bishahwati in laysu taabto lama ogola taa qur-aankaa yidhi alxaju ashhurun macluumaatun faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji falaa rafata haween loo dhowaado lama ogola nabiguna wuxuu yihi man xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca ka yowmi waladathu ummuhu sidii hooyadii maalinka dhashay buu dembi la-aan soo noqon haddii uu xajiyo uusan haweeniya wax ku daqaqamin wax kaloo dunuub iyo macaasi iyo fisqi aan la imanin intaasi waa tusaalayaal iyo qaybo kamida maxduuraat lixraami ayib qofkii hadduu ku dhaco maxaa laga rabaa marka kullun dhammaan yuujibu wuxuu waajibaa takhyiirahu qofkii mukalafkaa ee ku dhacay in la kala dooransiiyo maa bayna shaati neef arya oo tuctabu ay tudbaxu lagu gowracayo in la gowracayo kow aw aasucin ama suus alaaثatin saddexa saddex suus oo lisittatin lix qof loo qaybinayo oo qofkiiba suus nuskii la siinayo lisittati miskiinin lix miskiin aw sawmi alaain ama saddex maalmood inuu soomo baa la khiyaar siinayaa kafaaradan iyo fidyadan ka waajibta maxduuraat lixraam waa fidya cala takhyiiri weeye inaad saddex maalmood soonto iyo inaad lix suus bixiso oo suuskii waa laba kili oo bar qiyaastii yahay saddex suus inaad bixisaan leeh oo saddex mid walba laba kiili iyo bar yahay iska toddoba kiili iyo bar inaad bixiso oo lix miskiin u qaybiso iyo inaad naaf ariga gowracdo baa lagaa rabaa qur-aankana wuxuu ilaahay ku yidhi faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin saddexdaa aw baa laisugu daray sawm ama sadaqa ama nusuk sawmka qadarkiisa ma sheegin aayaddu sadaqadu waxay tahayna ma sii sheegin qadarkeeda raashin iyo haddii la bixinayo nusugiina lama sheegin sunka qadarkiisana lama sheegin sadaqada qadarkeedina lama sheegin xadiidkii bukhaari iyo muslim wariyeen ee qisadii kacab ibnu cujra taa fasirtay markii injirta badan ku dhalatay nabigu iska xiir buu yidhi waxaadna samaysaa sum alaaata ayaamin saddex maalmood soon aw tasadaq sadaqaysa bifaraqin bayna sittatin alfaraqu waa saddex suus ood lix qof u qaybinayso aw nusukin aw nusuk neef gowrac wax la gowraca nusu galana ari baa ugu yar aqalu musamaa iska dheh marka saas darteed ba u aasucin alaaثatin lisittatin miskiinin aw sawmin sawmi alaaثin saddexdaad soomaysaay bayitii bari soomkan waa soom waajiba markaad gudanaysae sawm sunnaa maaha soom waajibana waxaad ku taqiinay man lam yubayit isiyaama min alleyli falaa siyaama lah marka wuxuu ku leeyahay maadaama uu farad yahay bayitii niyadiisa ku bari oo habeennimo weliba niyo intaasi waa waxyaabaha maxduuraatu lixraamka ah laakiin soonka aan jebinin ee fidyada waajibiye wey maxduuraad kaloo soonka jebi waxaan leeyahay xajka jebiya waxyaabaha maxduuraadkii hore xaj ma jebiyaan intaas laakiin kafaara ama fidyay waajibiyaan maxduuraad waxaa jira xajkii kaa burinayo o fasaadinaya fidyadiina waajibinaya qadana lagugu yeelanayo wa camda wain wai iyo galmiya utegitaan hawaanoo ulakas ah oon halmaan xaj la halmaamay layshalmaamay ku dhicin litamaami xajkii in la dhammaystiro xaqiiqa xaqiiji maca alfasaadi isagoo fasaaday iyo walqadaa qada mudayaqan lagu ciririyey weliba wuxuu ku leeyahay haddii uu qofkii isagoo xaj iyo cumro inuu muctamir yahay ku jira xasuusan xiriir gogoleed hadduu sameeyo kow horta camalkii waa fasaaday waa buray laba dhammaystirkiisaoodan ka harinna waa waajib saddex qado degdeg ana waa lagaa rabaa fidyada way soo socotaa wa camda wain litamaami in la dhammaystira wuu fasaadaye anugu halkaasaan kaga hari lama ola xaqiqaa xaqiiji liannahuna ilaahay baa wuxuu yidhi waatimu alxaja waalcumrata lilah mana kala qaadin bayna faasidi alxaji waalcumrati wa saxiixii ma kala qaadin waa la ysku wada daray culimmada qaar badanna waxay soo guuriyeen mas'aladaasi inay ijmaac tahay xajkii faasidka ahayna iyo cumradiina dhammaystiri ko maca alfasaadi iyo weliba wai camdi inay ku fasaadi walqadaa qadana lagaa rabo mudayaqan isagoo ciriiri ah intaa ijmaac bay culimmada badani soo guuriyeen maxaa qadihii cibaadaadka qofka haddii lagu yeesho qadaha deg deg maxaa ka dhigay mudayaqan waktigu waa ciriiri wuxuu uga jeedaa qaduhu cala tawasuci wakti dheer ma haysatid fursadda ugu horeysaee xajka usoo horeeyaa lagaa rabaa walxaju min qaabilin sida ibnu cabaas ibni cumar iyo inay xukumeen laga soo guuriyey qiyaasan ka sawmi sida sawmka takfiirin wa takfiirin kafaara gudka salaatin iyo wa salaatin salaad laga tegayoo bictidaa'in xadgudub looga tegay wuxuu yihi qiyaasan waxaa looga qiyaasanayaa ninkii sow maalina uu ka tago ee uusan si kale uga teginay ictidaa'an xadgudub isagoo xadgudbay uga tago koow ninkii maalin salaadi ay ka tagto isagu dayacaaduu dayacay iyo kas ay uga tagtay laba ninkii dembi uu galay kafaara gud lagu yeeshay intaba deg deg baa looga rabaa mudayaqan wey maxay tahay sababta intaasoo dhan qado loogaga dhigay waxay yidhaahdeen tacab loogaga dhigay dayiq waxay yidhaahdeen waxyaabahani waa tacadi tawasucuna waa tarkhiis rukso sharci wey qofka mahmudna inuu tacadi shariico sameeyo shariicaduna rukso tawasuca ay siisaay mulaa'amo iyo munaasabad kama dhaxaysa yidhahdeen waxaa munaasiba oo qofkii tacadi sameeyey in la ciqaabo cuquubaduna waa in lagu ciriiriyo ee in loo waasiciyo haddana iska sii seexo barkinta dheeraysa la yidhaahdo waxay dhaheen maqaasidu shariica mulaa'ima uma aha halkaasay la mareen fuqahadu wa bilqadaa'i qadaha uu la yimid baa yaxsulu lahu yaxsulu u xasilaa maa shaygii lahu isaga aladaawu adaa-u u sugnaaday qada hadduu qadaynayo wax allaalay wixii uu fasaadiyey wuxuu ahaa buu noqonayaa wa bilqadaa'i qadaha yaxsulu waxaa u xasilaya lahu isaga yaxsulu waxaa u xasilaya maa shaygii lahu u sugnaa qofkan wax samaynaya aladaawu adugu haddaad soonkaa xajkaa uu waajib ahaa qaduhuna waajib buu noqon maqaamulwujuub buu kuu geli haddii uu sunno aha xajkii aada fasaadisayna inaad qadaysaa waa waajib laakiin niyatu nafli baad la iman haddii aad waajib burisana niyat lwujuub haddii aada nafli burisana niyatu nafli baad la iman maqaamkii camalkii bureed qadaynaysay buu gelayaa qaduhu waa waajib laakiin camalku mowqica alwujuub iyo mowqica anafli xasaba kii fasaaday buu noqonayaa wasaxa fi sibaaci wariqin kafara badanat in lam yajid fabaqara wasaxa qadihii waa asaxayaa fi sibaa fii xaali sibaa inuu qadeeyo wa riqin fii xaali riqi inuu qadeeyana waa ka asaxayaa haddii cidda waxaan samaysay uu ka guray uu sabi ahaa qabla alburuuq hadduu qadeeyo waa ku filan yahay haddii uu cidda sidan samaysay uu ka guray addoon ahaana isagoo addoona waa qadayn karaa la dhihi maayo sabinimadii kii kaaga buray qadihiisa u qaangaan ama qadihiisa addoon baad ahaydee u xorow la dhihi maayo xaaladii uu kaga buray siduu ku sugnaa oriqiyo sibaah haddii uu ku qadeeyo wuu ka dhici qadihii uu ka gudi kafarahu qofkii wacamda waطin litamaami xaqiqa maca alfasaadi wاlqadaa mudayaqan intaa waa laga rabay kafaara gud baa laga rabaa marka kafarahu wa kafarahu wuxuu ku kafaara gudanayaa badanaatun neefgeela baa laga rabaa kii arigiina ma aha saddex maalmood soonna ma aha in lam yajid hadduunan helin fa baqara neef lo awey hadduusan neef loo haysanin uma shiyaahu arigu asabcu toddoba wey toddoba ari aada booskaa geli karta hadday toddobadii soco weydo toddobada arigaa xaggee laga keenay albadanatu can sabcatin waalbaqaratu can sabcatin soo lama dhihin toddoba qof bay ka guddaan toddobadaa qof qofkiiba hal neefo ariga ka guda toddoba ariga u dhigantaadhe marka haddii aada arigiina haynin faacaamu cunto biqiimati albadanati neefka geela ah qiimaha uu joogo raashin ku gad haddii aanan lacagba haysanina fasiyaamu soom bilcaddi tirin min amdaadii inta muday dhan tahay raashin haddii maanta la gado qiimaha neefkiibaa la qiimay raashin baa loo bedeli inta mud ee noqdo can kulli muddin yowman baad ka soomi ninka sidii loogu adkeeyey ma aragtaa marba xaji iyo cumro haddaad aaddo dee haddaa israacdaan isilaali siardeysaa lagaa rabaa laakiin aad ku fakato arrintan waxay yidhaahdeen fuqahadeennu waxay ku doodeen saxaabadaa xukuntay oo ibnu cabaas iyo keyrkiiba imaamu maalik iyo shaaficiya ka wariyeen sanad saxiixayna kaga wariyeen saxaabigaana wuu caanu mashhuur buu ahaabay dhaheenoo waa la tanaawulay cid khilaaftayna lama arag fa kaana ijmaacan sukuutiyan halkaasay la mareen masaladan tasiilinteeda iyo taqriirinteeda neef geela ku kafaara gudo haddaadan haynin fabaqaratun haddaadan haynin uma shiyaahu sabcu toddoba arya haddii aada weydana neef geelaa la qiimayn qiimihii uu galay baad raashin ku gali masaakiin baad ku sadaqaysan haddii aadan kharashaynin raashinkaas inta mud ee uu yahay baad qiimayn mudkiina waa lix boqoloo garaam lix boqoloo garaam baad raashinku intuu gaari lahaa u qaybin lixdii boqolee garaamba maalin baad ka soomi intuu dooni soonka aha kugu gaaro inaad la timaadaa lagaa rabaa adigaa marka horeba waxaan dhibkan badan qoorta la galaye sawmkiiba sawmaadan arag markuu ijimaac ku buriyo kafaaradiisi in la adkeeyo sawmaadan arag tanna min xaysuljumla adkaynta ictidaha qofku uu sameeyo adkayn buu munaasib u yahaye fudayn munaasib maaha wa xaruma waxaa xaraama limuxrimin qof muxrima iyo waman yaxullu qofka degan alxaraama xaramka degan tacarudu saydi ugaadha xaramka in loo bambaxo ama ugaadhba loo bambaxaa xaraama ninka xaramka deganna ugaadhu saydulxaram baa xaraamka ah ninka muxrimkaana inta uu muxrim yahay bay xaraamka tahay ilaahay baa qur-aankiisa ku yihi dadka muxrimiinta laa taqtulu sayda wa antum xurum waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xuruman intaad muxrimiin tihiin ugaar ha u dhowaanina xaraan bay idinka tahay baa layidhi amaa ninka xaramka jooga waa xadiidkii ibni cabaas ee saxiixeynka ku yiilay xaramka markuu in allaha xarama makata markuu ka soo hadlahayey buu aakhirkii wuxuu yihi laa yucdadu shawquhu walaa yunafaru sayduhu ugaadhiisana xataa dil iska daaye lama didin karo haddii muxrimkii uu ku dhiirado ogaadhi xaramka intuu tiro uu gowraco hadduu bisin u qabtay xataa bakti wey fii asaxi aqwaali bakti wey lama cuni karo nin muxrima xataa adugu waxaadan cuni karin adu maadan dilin laakiin waa tilmaantay ninkii ama waxoogay hubkiiy waxbaad u dhiibtay fallaadhi baad u dhiibtay ma cuni kartid walidaalika abuu qataada markuu sayidka soo dilay nabigu saxaabadii wuxuu yidhi qofuu ishaaray maydinku jiraa waxaa la yidhi maya qofuu kaalmeeyey maydinku jiraa maya cunaa la yidhi marka halka waxaad ka garatay haddaad qaybsi un uga noqotay xaaraan wey wa fi lancaami xoolihii xoolaad almilu mili baa lagaa rabaa wixii mili ku leh ugaadhay haddaad disho xaramka ama adoo muxrima ugaadhaa disha maxaa laydinka rabaa qur-aankaa sheegay laa taqtulu sayda waantum xurum maxaa ku xiga waman qatalahu minkum mutacamida fajazaau milu maa qatala min annacam waxaad dishay xoolahan dhaqanee loda iyo geriya ariga noociisiiyo da-diisa wixii u dhigma baa lagaa rabaa yaa qiimaynaya yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum laba ninoo caadiliina baa loo saari xoolihiina yaqaan ugaadhiina yaqaan qolyaheena magaala ku korka a maaha n xoolo iyo ugaar waxba aan isu qiimayn aqoon saas darteed wa fil ancaami xoolaha laga bixin almilu ugaadhaa la dilay wuxuu dhigma baa ku waajiba tusaale walbaciiru geeru kanacaami gorayadu la mid yahay haddaad gorayo iyo geri dishay neef geela lagaa rabaa hadduu weynaana neef weyn mid yar hadday ahayde neef yaroo geela lagaa rabaa gorayadii iyo gerigu sida geelay u yarog yihiin oo u dheerdheeryihiin oo u luqundheeryihiin sow ma aha annacaamatu waazaraafatu kalbaciiri walibili asagiiru kasagiiri walkabiiru kalkabiiri o walkabshu neefka ariga ee wanka ahna kadabci waraabihii buu la mid yahay addabucu saydun soo laguma soo dhihin kitaabu sayd inoogu iman doontaaye haddaad waraabo disho ama bahalka waaweyn ee dawaca ay yidhaahdeen aad disho neef arigaa lagaa rabaa weliba wan ah wa anzib neefkii riyaha ahaana dabyun ka dabyin wey baasha eelada ama garanuugta la yihahdo garanuugta iyo eelada iyo cawley baryacad iyo dhammaan neef riyaa baad isagana gagowrici wa fi lxamaami qoolaydii iyo shimbirihii lamidka ahaana ashaatu neef ari ah baa lagaa rabaa ilaan shimbir xoola ancaamba ku jirta ma lahane dabbin wa dabbinna jadyun baa lagaa rabaa aljadyu waxaa weeye orgi yar ilmo yaroo waxara ah baa baasha dabada lagaa rabaa dabadu soomaalida marar badan waxaan ku baraarujiyey qaar baa maasacagelayda mooda markaas iyagoo hilibkeedu qalan yahay bay sunaan ku dhaqmaynaa intay yidhaahdeen bay dabi cuneen fartakabuu khaa'ayni horta dabiga in la cuna ma sunaa la sunno maaha nabiga buwaalkiisaa lagu cunay ha laakiin isagu wuu diiday ma xaraan baabaa wuxuu ihi maya wadankayga iyo dadkayga waxay cuni jireen ma ahano faajidunii acaafu naftaydaa diidan buu yidhi taba say sunno ku noqoto waa mubaax sax laakiin sunno maaha nabigu mana dhiirigelin mana amrin mana samaynin waxana waa acime cibaadaad maaha ibaaxa weeye marka sunan dabaqidu waa mafhuum khaa wey wamaa agtarahu hadda maanta nin baa wuxuu iskelaya sunan dabaqi waas waxaan sunaya ma yaqaan sunanimadii maxaa mustanad daliilo ma garanayo laakiin ninka waa unxiimayaa isagoo boqol ku kacay qur-aan mari midda labaad dabigu ma tahay maasacagalay maya maasacagalaydu waxaa la yihahdaa fii luqati اcarab waral waaw iyo raa iyo laam qawaamiista ka raadiya inta soomaali ka rumaysan tahay bay carabina ka rumaysan tahay inay jin ku lug leedahay inay shayaadiin la shaqaysato bay ka rumaysan tahay baashaa xooga badan ee webiga taraaraysa sida yaxaaskii dul maraysa biyaha ee adiga hadday ku qabata ku legdaysa dabigu waa waxyaabaha noocaas oo kaleeta ah laakiin soomaalida meelaha arkay kuma arag intii dabina loo keenay soomaali badan aan suuqna ugu nimid la gadanayo oo gobollo badan isaga nimid waa isweydiinoo niri yaa garanayo wadankii gobolku ka yimid ku arkay lama hayo waa baal miskiina god bay geli godkaad fagi dabadaad jiidi waad soo bixin bacbaad ku ridan waad iska lalmisan ma dhaqdhaqaaqaysa kaama cararayso waad salaad baad geli halkaasaad dhigan bacda ka bixi mayso waad soo bixi macallimiinta intay noo keenaan buu intuu cashirka ku jira halkan uu saaran isdhaqaajin mayso faasacaraysana iyadi adoo kaas acmar meelkugu dhaca iyo farxadka baaba loo joogi doonaan marka babadu xayaawaa saasa weeye mar kalena waan ka sheekayaan umalaynaya qariibkii igu qariibsanaa wuxuu ahaa ee babada ku saabsanaa macallinkii markuu noo keenay wuxuu nooga sheekeeyey waxaa qaraa'iba wuxuu yidhi haddaad gawrici madaxana waad ka goyn iyadana meel faranjeer qaboojiye aad gashan usbuuc kadib baad dheri karkaraya ku ridi markay aada u karkarto usbuuc kahor baa madaxa laga goy way soo boodiyo gebiga intay qabsato bay dherigii gediyo haddaan dhagax weyn la saarin annagoo aada ula yaaban baa wixii wax ka yaabada nagu yimid mid ardayoo west africa ah baa gacanta taagay waxaama siraalyon inuu ahaa wuxuu yihi macalin weydaan aqoon buu yihi baasha si loo karsado war nimankii taliyo xilligee nabiga jaziirat alcarabi ee dabiga soo coneeyey niman kaba yaqaan ah soo baxay haye buu yihi wax waxaa jira bui haddii la sameeyo aynan boodaynin markaad madaxa ka goysaan laba xiidoo madmadow baa halkaa kaga jira labada xig intaad qabataan soo jiido oo saara buu yidhi hadhowna digsi dabool banaan yahay ku rida waxba isdhaqaajin mayso anagiya qosabaaan war nimankii taliye waktigii nabiga jasiiradda la soo cuni jiray dama ka khubaraysan baa yimidba marka dambaaba waxaa la igu leeyahay xayawaanaadka la yidhaahdo zaaxifaadka dhulka baarka iyo ku socday ay u shabahaan oo dhanba dabiicaddaasay leeyihiin xidid baa laga saaraa xididka haddii laga saaro hadhow haddii kale hadhow way galgashaan baaba laygu leeyahay anoo dawligii oo la karena ma arag ninka arkay baa garanayeen calaa kulli xaal waa iska uu iska sheeko way dabbin wadabinna jadyun ilmo yaroo waxara a lagaa rabaa oo weliba orgi ah aw iطacaamu cunto qiimatan oo qiimaha waxyaabaha ay u dhigmaan neef farya ma haysid neef farya qiimihii baad raashin ku gadi aw sawman ama soom baad u bedeli mudmud ah kulli yowmin mudmudin yowman biqadrihaa oo cuntadii qadarkeeda ah can kulli muddin mud kastaba yowman aad ka soomayso saas saxaabadaa wax badan oo kamid a xukuntay cumar radi allahu canhu cumar waxaa ka sugan raximahullah radi allahu canhu ardaa buusirina uu kusoo gurinaya itxaafu lkhirati almahra uuna leeyahay sanadkiisu waa saxiix wuxuu xukumay fi lyarbuuci jafratan wa fi dabci kabshan wa fi dabyi shaatan wafi larnadi canaaqan bakaylaha waxaa la bixinayaa ilmo waxara ah dabyiga iyo cawshiiyo eeladana waa neef arya addabucuna kabshu wey aan soo marnay wa fi lyarbuuci jafratan ilmo waxara yarbuucdu waxaa iska tiraahdaa soomaalida aada usii garan mayne waxaa iska tiraahdaa sagaara iska dheh oo baal sagaarada aada ugu eg oo aada u shabahda weeye meelaha soomaalida baadiyaha intaan garanaya kuma arag bilxaram ikhtasa طacaamu wadamu la sawmu wuxuu ku yihi cuntafidyadan hadday cunto iyo xoolo la qalaya tahay xaramka meelaan ahayn lama ogola hadduu sawm yahayna meel kastaad ku soomi kartaa bilxarami xaramka ikhtasa gaar ku noqday طacaamun cunto iyo wadamu dhiig la daadinayo hadyi la gowracayo la sawmu sawmkii gaar kuma aha waayo ilaahay baa hadyiga ku magacaabay hadyan baaliqa alkacbati masaakiinta xaramkaana xaqiilaho manfacadiisa leh amaa sawmka xaramka khaas kuma aha laba sababoodba marka koowaad iyadoo sawmkii wa sabcatin idaa rajactum leeyahay baa soo aroortay midda labaad masaakiinta xaramku wax manfaco oo gaaroo soonaad ku soontay ay ka helayaan oo uga duwan yahay ma jiro halkan hadyi baa asala cuntaduna bedel bay ka tahay dadkana mustaxiqiina naqligeedana lama ogola dheh in yacqid hadduu wax mehersado nikaaxan nikaax hadduu caqido muxrimun qof muxrima fa baailun wey muxrima baa caqdi hadduu sameeyo waxba kama jiro caqdiga ama isagu ha samaysto oo ninka wax guursanaya ha noqdo ama waxa meheriyo weligii caaqidkaa ha noqdo ama wadaad qaadi wax meherin loo soo kaxaystay ha noqdee nin muxrima xadiidkii cusmaan ibni cafaan ee imaamu muslim wariyey baa wuxuu ahaa laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu muxrim wax ma guuriyo loomana guuriyo lama ogola marka waqaca nabti lxarami ay waxarim waxaa xaaraantimaysaa ama waxurima waxaa la xaaraantimeeyey qaca nabti alxarami xarimta ugu dambaysa beydka weye muxarim xaaraantinimee qaca nabti alxarami dhirta xaramka in la gooyo xaaraantinimee radban iyadoo qoyan wa qalcan geedaha in la fujiyana xaaraantinimee duuna cudurin cudurdaar la-aan cudurdaar hadduusan jirin qadcu shajari alxarami lama ogola iyo in la fujiya midnaba ibn cabaas xadiidkiisii bukhaariya muslim weeyo nabigu inuu yihi laa yucdadu shawkuhu walaa yuktalaa walaa tultaqatu luqatatuhu walaa yukhtalaa khalaahu cawskiisa lama guran karo geedihiisa xataa geed qodaxana lama goyn karo cabaas baa istaagoy rasuulka ilaahay ila idkhara fainahu libuyuutihim wa qaynihim geedka idkharkaa nooga soo reeb dabkana waa lagu shitaa guryahana waa lagu dhistaayoo hararaa laga samaystaa kama maaradna marka oo dabka see loogu shitaa geedka idkharka la yidhaahdaaye laba geedoo soomaalidu aada isugu dhow oo geed kulaylah buu shabbahaa geedka maadna la yidhaahda waa shabbahaa geedka dhurbada la yidhahdana waa shabbahaa waa laba aada isweeg dhurbada iyo maadhu waxay ku fiican yihiin ninkii reer baadiye ahaabaa garan marka roog kugu do-o dabna aada u baahato ee madagta la bixinayo geedaha xilligaa sayaxa ah durba dabka madagta ku huraan ee qabsaday ka mid yihiin madagta mid macallinaa dee way iska reer magaaloobeen dadki madagtii la bixin jiray kutubtun bay ka akhriyaane ma yaqaanaan mid macallinaan jaamacadda ugu tagnayo geedkii iyo madagtii lagu bixin jiray buu wataa iyo wixii dadku qabsan lahaa waxaan ihi waxan xagee ka keentay wuxuu kuwa soomaaliya idinka soo horreeyey baa si khalada intaan madagtii u tarjamay bay maalinkii dambe intay ii yeereen ay marti qaadeen bay labadan ii keeneen anoo taaganna dabkiibay ii dhaliyeen buu yidhi markaasa waxay dhaheen bu sheekh saad u fasirta waa khalade haa madagtu waa tan sidanaa loo dhaliyaa isbuuc baan tababar ku jiray buui oo layli kolba aan dhalinayey macallin baan ku noqday buuhi hadda marka madagta marka la dhalina waa taqaanaanoo laba geed baa la soo gooyaa mid baa meel uu geedka kala qabta afkiisa inta loo diyaariyaa la saaraa si xoog la loogu sameeyaa marka marka cabaar xoogaasi darab qiiq buu kicinayaa wax dabka qabsandhow oo aad u jiricsan inuu kaa dhow yahay oo bugtu yidhaahda qabsada aad u baahan tahay waxyaabaha xilliga sayaxa baadiyaha qabsada dhulbad iyo baadhaa ka mida marka liqaynihim markay dabka shidanayaan de iyadu wax dab weyn ma dhaliso birna ma dhaliso dabkay u qabatiisaa wey bug bay durbow dhahdaa markii malagta la dhalinay saas uga jeedaa bay leeyihiin culimadu raxmatullaahi calayhim jamiican marka in la gooya lama ogola geedkaa li daruura looga soo reebay fuqaada shaaficiyadu nafta alxarami ratban wa qalcan hal qeyb bay ku xidheen oo way taqyiidiyeen cumuumka naskaasi waxay ku taqdiidiyeen hayra mu'din waa inuusan dadka dhibaynin geedka aan dadka dhibaynin hadduu wadadii ku soo baxa la marayey jag waad goyn kartaa bay dheheen duuna cudrin taasuna ku ishaaraya geedkii uu ku soo dumay wadaduu ku soo dumay qodaxdii wadaday ku soo baxday geedkii wuxuu noqday wadadii la marayay geed weyno tuug iyo bahalla ay galaan ama libaaxyadu dadku u galaan lidaraarihi waa la zuulinayaa geed kastoo mu'di ah waa la zuulin karaa bay dheheen halkaasay culimmadu muslim markay ka hadlayaan mas'alada la yidhaahdo taqyiidin karaa iyo xikmatu nasi ma lagu taqyiidin karaa ragga qabaa imaamu shaafici ka mid yahay waxay yidhahdeen marka masalatu tacliil iskaba daaye taqyiidu muطlaqi nasi bilxikmati waa wax waadex yidhahdeen dabcan fii qawaacid الshariica in tarku daahiri nasi wa tarku cumuumi nasi wa tarku muطlaqi nasi limuraacaati maslaxati mutawaatira wey laa yumkinu an yunkiraha axadu qofna ma inkiri karo aad bay u fara badan tahay cumuumu nafsi in la taqyiidiyo lilmaslaxati xataa maxduuraadka in lagu taqyiidiyo lilmaslaxati waa wax waalid oo mutawaatira wey tusaale masalatu tatarus u qaado gaaladii baa muslimiinta wadankoodii qabsanaysa koox muslimiinay gaashaan ka dhigteen way soo socdaan dadkii wayleynaya waa qabsanayaan qofka muslimka inaad xabad ku dhufatoo dishaayso xaaraan qaطcan maa sharcan xaaladan waa xaalat lmunaasib اlgariib ama maslaxa mursala la yidhahdo wey culimmadu way baneeyeen waxay dhaheen cumuumu taxriimkii lirujxaani اlmafsadati baa lagu taqyiidinayaa masaailka noocaas oo kaleeta ahay aad bay u badan yihiin fii qawaacid الshariica haddii ay soo baxdo alcamalu bidaahiri nasi mafsadadiisu inay ka raajixsantahay ka tegitaankeeda si wej sharci oo muctabara ay ku soo baxdo turika daahiru nasi waxaa looga tegayaa lilmaslaxati raajix usuul shariicoo kale inay yeelanaysaaye maslaxa iska mutawahama maaha calaa kulli xaal masalada mowطin kale leedahay muxabshaahidku waxaa weeye shaaficiyadu limuraacaati اlmaslaxati iyo maqaasidu shariicay naskan qaydeen oo waxay yidhaahdeen hayra mu'din taqyiidu lmuطlaqi limuraacaati almaslaxati walmafsadati weye maslaxa mafsada markii lagu yidhahdaan haddii ereygaa dheer lasoo gaabiyo limuraacaati alxikmati bay ku dhahayaan alxikmatu almaqsuudu mina almaslaxatu walmafsadatu almutaratibatu cala alxukmi walficli wey intaas baa cashir ku deynaa kitaabu lbeyc baan soo gaarnay rubuc alcibaadaad baan ka soo baxnay nisfulkitaabna waxoogay baan dhaafnay halkaa waxaad ku ogaatay axkaamu shariicada aada looga hadlo waxaa ugu weyn qofka muslimka agtiisa waa calaaqatuhu birabbihi walidaalika intii arbaacdii kaleetoo dhan cibaadaa isaga badatay cibaadaad baa ka wada batay qofkuna adduunyadan mucaamalaadka baahida wuu qabaay waa zaman gaaban oo kooban waxa raadsan maalkaa waa intan weeye horee lasoo maray inta kalena cibaadaad ka marmi mayso xaaraanta iyo xalaashii baa ku jira laakiin cibaadaadkii maxdada ahaa baynu halkaa kaga baxnay wallahu aclam xoolo badan oo kala duwan leeyahay beero dahab lacag xoolo nool iyo wax lamida mid walba magaar baan oga saka bixinayaa gaar baa nisaabkooda loo xisaabi iyo wixii tijaarada waa la israacin wixii beera gaarbaa midhaheeda loo xisaabay xoolaha noolna gaarbaa loo xisaabay ninka labaadi wuxuu leeyahay zakada yaa qaadi kara ururada wadaadada ee soomaaliya ka jira ma qaadi karaan axkaamta shariicada haddii cid wilaaya sharciya lahoo qunto la waayo cid kastoo ahlulxalli waalcaqdi noqon karta maqaamkaasna buuxin karta ayaa qaadaysa way qaadi karaan hadday cadaaladdeedii iyo insaafkeeda ay leeyihiin way qaadi karaan masalada su-aasha soo gelaysa laakiin waxaa weeye inay iyaga loo dhiiba dadkan ma ku qasbi karaan asaxiixu laa kuma qasbi karaan dadka oo qofku zakada maalkiisa isagu wuu bixin karaa hadduu caddeeyo masaakiintii iyo dadkii xaqa ulaha inuu siiyey iyagu kuma qasbi karaan inuu soo dhiibo masalada tafsiilkeedana waxaa laga yaabaa inay wax intaa ka badan ay taallubto maxaa saa loo leeyahay dahay u baahan tahay xarakaadkan ha qaadi karaan laakiin iyaga laftooda wasankooda sharciga ah ma umaraa'uljawr bay xisaaban yihiin mise umaraa'ulcadli bay xisaaban yihiin baa wadca miisaan in la saaro u baahan la ninkii qaadi karay umaraa'uljawr sakada haloo dhiibaa la yidhi laakiin haddana amiirulcadli iyo amiiruljawri sakada qaaditaankeeda iyo dhiibitaan qasbanaanshaheedu axkaam kala duwan bay leeyihiin marka masaladu masaladaasay baabkeeda gelaysaa waxaan ku weydiinayaa gaalada aanu dhex joogno waxbay kariyaan wayna wareejiyaan sida gellayda la kariyey ma cuni karnaa waxa laahay wixii aan hilbo ahayn amaaan hilbo laga soo qaadanin cuntadooda kale waa la cuni karaa shahooda waa la cabbi karaa gallaydooda ay dubeen ama ay kariyaan waa la cuni karaa beriiskoodaa la cuni karaa keliya waxaad ilaalisaa amaad ka taxadartaa waxa hilbaha ah oo meel lagu soo qalay aan la ogeyn hilibku haddaan la ogeyn si xalaala in loo qalay qismulxaraam buu gelayaa haddii laakiin hilibki si xalaal in loo qalay aad og tahay karintoodu waxba kuma yeelayso qofkan wuxuu ku leeyahay isna wuxuu leeyahay salaan kadib waayadan waxaa soo batay in tiifiyadu qabtaan doodo diineed oo caamada la dhex dhigo dhigayo oo laleeyahay maxay kula tahay masaa'il waaweyn ma soo gelaysaa wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun yaase dembiga leh horta mid laga haka xumo lagama xumaado inay maanta tiifiyadii diinta ka carari jiray suuqiya macaamiil ka raadiyaan masaa'il diinaha laga doodo waxaa weeye saxwadii iyo dacwadii baa qasabtay bangiyadii baa maanta xalaal iyo diin raadinaya tiifiyadii iyo idaacadihii iyo joornaaladii baa diin raadinaya waxaanaad aragtay warbaahintu mashruucii suuq leh dadkuna ay rabaan iyaguna dad ay ku heli karaan bay raadiyaan taasi dhinac horta inay saaxwadu iyo dacwadu cadaadisay oo habeen walba saa loo wada cararay oo markii meeshii lasoo gala lafteeda diin un laga hadlayo saanaa diintii saxa laga hadlayo mabda'a guud ma xuma laakiin masaladaa tilmaantay waa dhib badan tahayoo in masaladii dadaanahan u ahayn oo caama ay ka doodaan weriyaha u garnaqaya kala siinayana usan waxba ku dhaamin waxba kuma dhacba marka marka dee dadka dadweynaha waxaa waajibka xaaraan bay qaadayaan qolada soo bandhigtayna dembigooday leeyihiin laakiin qoladan mukalafiinta ee ka qaybgelaya ee ra'yigiisa iska dhiibanaya isagoon diin aqoonin de dembiga cidi ka qaadi mayso ka cabin mayso adoo haddaad tidaahda ani hadal maxaa kaala quman baa layidhi waxaan rabaan isaga hadli diinna ma aqaanin dembigana qof kalaa qaadi warkii shiicada ee caqiidatu tiina wey ahlu sunnahan u dambaabaynaa iyagana way inoo tukanayaan salaadooda ajirkeeda aakhara inagaa heli zinadeenna dembigeedana aakhare iyagaa qaadi sheekadeedii wey mukallaf baa tahay walaa taziru waasiratu wisra ukhraa baabkaa iyo sharka ay fureen dembigiisa iyagaa leh adna wixii aad tirideen diin aqooni dembigaagaala iskale dadweynuhu arrintaa inay ka fiirsadaan baa wanaagsan nimankaasina haddii ay masaa'il diina la gelayo oo laga doodayo inay dad diinta yaqaano iyo culummo ay isugu yeeraan baa wanaagsan gabar ayaa lagu leeyahay soon laba bilood iyo bar muddo toban sano ah waana xanuunsan tahay ee xukunkeeda muxuu yahay hadday xanuunsan taho ayna soomi karin can kulli yowmin ha ka sadaqaysata muddun ha bixiso icaamkaasaa kaga gudaya insha allahu tacaala wuxuu yidhi ninka yidhaahda niqaabka iyo indhashareerku diintaba ka mid ma aha waa caado carbeed ninkaasi maxaan ugu jawaabaynaa waxaa loogu jawaabayaa in niqaab la xirtaayey nusuusta qur-aanka daahirkeedu sheegay nusuusta nabigeena ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam haddii uu niqaabka in la xirtaaye dhaqan carbeed noqdo hidde qur-aanka iyo diinta o dhan dhaqan carbeed ka dhig midda labaadi carab buu kaa soo gaaray ee qur-aankaagaba carab buu ku qoran yahay soo maaha carab weeye dhaqan carbeedi ceeb maaha hadduu dhaqan carbeed ahaa qur-aanka iyo sunnadaa sugoo sharci ka dhigay qur-aanka iyo sunnaduna waa af carabi diintuna carabibay ku soo degtay carabtuna islaamka qiime iyo mansilay ku leeyihiin min xaysu ljumla qofkii xumaadana waa dembigiisa diinta in loo khidmeeyo wax loo qabtana naf iyo maalba iyo zaman lagu bixiyaba way naga khayr badan yihiin ilaa maalinka maanta aan joogno way nooga khayr badan yihiin haddii cilmi iyo culimo la yidhaahdana waxa diinta u taagane intaa wax u qoraya waa iyaga haddii xoolaha la bixiyo la yidhaahdana waxa halkan iftaaru saa'im kuugu keena masaajidana kuugu dhisa madaaristana kuugu dhisa maktabadana kutubta kugu dhiga waa iyaga adigoo xoolo leh bay halkan iftaaru saa'im kaaga bixiyaan haddii la yidhaahda naf la hurana hor iyo haddaba dadka ugu badan ee naftooda diinta u hura waa carab soomaali naf diin u hurta hadduma waayaha waxaa aragnay soo maaha goormay soomaali diin u huri jirtay markaasu wuxuu ku leeyahay carab maxay sheegi soomaaliga waxaan ku idhahdaa horta soomaaliya wax kaa xunba ma jire niyo u kaadi marka waxaan carab weeye dhaqankeed dhaqan fiican ay lahaayeen weeye dhaqan qur-aanku sugay weeye yudniina calayhina min jaraabiibihina soo gelaya dhaqan sunnada nabigu ay sugtay weeye ummahaatulmuminiin baa nabigoo jooga xajka xataa rag soo marayo haqarina wejiga la yidhi bay wejiga kusii dayn jireen muxrimadaasaan soo marnay caawa laga xaaraantinimeeyey oo kutusaysa inta kale inay marsada xiranayaan waa waajib malihin laakiin waa sharci diinta ka mid maaha ninka yidhaahda waa loo cadayn diinteeday ka mid tahay haddii uu kadib diido ninkaasi wuu gaaloobi naagtuna way ka furmi xolihiisana wax dadkiisana dhaxal kama dhexeeyo qubuurta muslimiintana laguma dari karo haddii uu ogaa ama uu ku marxadaygo kadib wuxuu yihi sheekh gabar gabar jecel nin nin kale anigu ma shukaansan karaa sheekh arrintaasu ma dembibaa maxayse diinta ka qabtaa ninka ay jeceshahay haddii nin reerkoodu siiye yahay ama nin shekaa horeeye oo sheeko u socoto tahay in la yska dabagalo ma banaana alkhidbatu cala alkhidbatina ma banaana masaladan kalee sheekaysigana waxba kama duwana laa yasum axadukum calaa sawmi akhiih ka gorgoroshaad gorgorani ha ka daba gorgorini hadday laakiin iyaduun hawada ka jeclaatay la sheekaysigu waxba dhibi maayo waxba diidi maayo insha allahu tacaala su-aashan kale qofku wuxuu leeyahay salaan kadib waxaan rabaa in aad ii caddaysid haddii lacag boqol kun ah kun ka badan oo ah lacagta wadanka wadanka waddankan aynu joogno meel lagu aruurinaayey ilaa dhowr sano lacagtaana aanu ahayn nin la shaqeeyey nin la shaqeeyey oo ay ahayd lacag ilmo agoon ah hay-adna ugu deeqda si in yar in yar dhowr sano markaan ma ku waajibaysaa sako de boqol kun saka ma ku waajibtaa su-aashu intaa wey boqol kun ka badan miyuu zaka gaarto maalinkay nisaabka zakada gaartay baa xawl sanad u bilaabanayaa cinda aljamhuuri sanadka hadduu ka soo wareegana way ka zaka bixinayaan wa cinda fuqahaa'i alxanafiyati wax zakaa laguma laha oo sabi iyo majnuun zakaba kuma waajibto xoolahoodao ahlu litakliif walcibaadati maaha baabu zakada bilowgeedaa kusoo maray salaan kadib shiikow diinta maxay ka qabtaa in laga yeelo meelaha naska ku soo arooray ducooyinka janaasada iyo kuwa lamidka ahba ducada lafdu taaniid ku soo aroortay asalku waxyaabaha adcaad kaartiyo adciyada sidooda waa loo muxaafadayn karaa laakiin haddii adigu markaad aqriyayso biqasdi tawqiifi oo hadalkii nabigan aad aqriyaysa aadan u jeedin ee qof inaad u ducaynaysa aad u jeedo maa yunaasibu lmaqaama baad u aqriyi walidaalika waana kala duwantahay bixasabi niyati wey haddaad xadiidkii nabiga ahaan u warinayso sidii uu ku soo arooray baad u warin haddaad mujarad duco aqriyaysana sida maqaamka munaasabkaad u aqriyi walidaalika niyada taasiirkeeda waa kan lagu yidhi markay dhaheen junubku qur-aan ma aqri'i karo biniyati ducaai aayadihii rabbana atina fi dunya xasanatan waad u akrisan kartaa iyo waa kay ku biniyat aladkaar wuxuu yidhi kan kalena suuradaha soomaalida u taqan allaahu akbar ma sunnaa mise bidco in aan iraahdo allaahu akbar markii aan dhammeeyoba ama dhammayskeeda ka dhig ama bilowgeeda ka dhig masalada takbiirta allaahu akbarta loogu bixiyey way sugan tahay laakiin sida soomaalidu u taqaano uma sugna qiraa'aadka quraadu waa toddoba quraadu waa toddoba afar waa reer ciraaq oo waxaa weeye abu camr ibni calaa albasri iyo saddexda reer kuufee kisaayi iyo xamza iyo caasima midna waa reer mako waa cabdillaahi ibni kaiir midna waa reer shaama waa cabdillaahi ibni caamir midna waa reer madiina waa naafic ilmadani toddobada quraada ah qiraa'o walba sanad iyo ariiq iyo wej ay ku soo aroortay bay leedahay qiraa'aadka lix ka mid a riwaayadeedu takbiir ka mid maaha ilaa fii qiraa'ati ibni kaiirin calaa qiraa'ati qiraa'ati ibni kaiirin way sugan tahay allahu akbarta marka la soo gaaro calaa qowleyni bilowga aduxaa laga bilaabo ama dhammaadkeeda laga bilaabo markaad bilaabayso allahu akbar bismillahi ramaan duxaa inaad tiraahdo iyo inaad ama markaad dhammayso oo takbiirtu ama suurada awalkeeda ay dhacdo ama suuradda akhirkeeda waa laba qowl oo culimmadu leeyihiine way sugan tahay afarka quraadu kutubta ay soo arooriyaane ama dahabi saastaanida uu ku soo arooriyay macrifatu lquraai alkibaar iyo marka laga soo tago oo sanadkeeda dacfi ku jiro waxay ku sanadka sugan waxaa sheegay abu yacla alkhaliili kitaabkiisa alirshaad waxaana duruqdeeda soo guuriyey sheekhusaaq alxuweyni dariicada kitaabka mujaladka raabica tanbiihu lhaajid ilaa maa waqaca fii kutubi amaajid mujaladka raabica ee dariicada baad ka heli kartaan iyadoo afaarkeeda takhriisanta calaa kulli xaal riwaayada markay culimmadu ka hadlayeen risaalada waxaad akrin kartaan inay qira'atu ibni kaiir khaas ku tahay risaalada fataawa ahli cirfaan fii masaa'ila min axkaami اqur'aan shekhislam itemiya majmuuc fataawa rag badan waxay leeyihiin riwaayada sanadkeedu inay can imaam shaafici maraya waa calaa can ariiq ibni kaiir wey ibni kaiir haddaba hadday sanadan u sugnaato min qiraa'atihi takbiir inay ka mid tahay kuwa kale sanadan waxaa u sugan min qiraa'atihim takbiir inay ka mid ahayn saadata calaa qiraa'ati ibni kaiir biriwaayatayhi ninka akriyaya labada riwaaya ragii kala wareeyey ahaayeen yaa labada raawi qiraao keliya musxaf keliya laga duubay sheekh cabdirashiid khayr allah siya uu duubay marka labada qiraao riwaaya midkaad aqriya baa akriya calaa qiraa'ati ibni kaiir cabdillahi ibni kaiir almaki takbiirta waa lagu dari karaa inaa khaladkaa samayna waxaa weeye waxaynu akrinaa calaa qiraa'ati abi camrin iduuri abi camri bn alcala biriwaayati duuri baan weliba akrinaa suusi ma akrina inagu riwaayati duuri can abi camrin takbiir ma laha riwaayatu xafsin wa shucbata can caasiminna ma laha xataa riwaayatu suusi can abi camrin ma laha lixda quraada kale biriwaayatayhim ma asixin inta anagu hay takbiirtu ma asixin laakiin calaa qiraa'ati ibni kaiirin weeye waxay ku asaxday su-aalaha qaar kamida waa iska dhigayo qaalida iska maagitaan a ku jiro wuxuu leeyahay su-aal ka jawaabi maayo maagitaanka waxaa ka mid a ninkii gabro ahaa wuxuu joogaa wasila soomaaliya oo shareecada tadbiiqeeda si loo hirgelin lahaa wadaqashiyuhu ka wadaa weye sheekada maanaan dhamaystirin intaa markaan marayo baan iska daayey kadib qof kaloo saa'ila isagu wuxuu leeyahay nabiga calay sl lagu asalaatu cala asabiyi ma waajibbaa mise ma aha waajib ma aha salaatuljanaaza haddaad ujeeddo wey ilmaha aan qaan gaarin salaatuljanaaza in lagu tukada waajib maaha bidaliil nabigu calay salaam wiilkiisii ibraahim oo wuxuu muddo jiray sanad iyo bar qiyaastiya uu aasay isagoon salaad janaaso ku tukanin ilmahaaga marka janaasala-aan haddii la aaso dembi ma aha wiilkii nabiga oo janaasala-aan la aasay saas darteed ilmaha yarkaan lagu tukada waajib inayn ahayn halkaasa ka garatay oo horta qaarkeed si loo qoray adaga ayaan xishoonayay hadalku hadalkuu ku bilaabay ajiib in badan ayaan xishoonayey inaan kuu sheego ammaanadan kow karaabad intuu u sameeyo isagoo waalidkiisii dhintay hadiyad inuu bixiya raba masaakiin wuu quudin karaa wuuna niyoon karaa laakiin mid talaad guuraah iyo mid wardi lasoo tuurayo iyo hadday u lamaan tahay waxyaabaha kale sanadgurada xuskii inay tahay dhaqan soomaaliga ahaa bidco weeyo taa ma banaana laakiin iyadoon taa looga jeedin sadaqaadka la bixinay kamid tahay dad baahan haddaad raashin siisiiyo haddaad lacag siisiiyo haddaad baahi wax kala fuliso ilaah waalidkay gaarsiin aad tiraad insha allahu tacaala way gaari wuxuu yidhi cumro ma u aadi karaa tanciim xajka ka bacdi kolba caaisho waa la geeyey qofkii ay duruufi ka xanibtay inuu cumradii sameeyo wax qabla xaji ka gaari waayey aafaaqina oo meelo fog ka yimidi mar waa cumraysan karaa sidii caaisho laakiin subax kasta waan kalihi oo tanciim baan ka soo noqon toddobaadka aan joogno subaxiina mar baan tegi duhurkiina mar baan tegi maalin kasta laba cumraan samaynayaa ama hal cumraan samaynaya waxyaabaa bidicee gadaal ka yimid ee dadku inoo keeneen weeye xiliyadan dambe su-aaluhu waa bateene wuxuu leeyahay jihaadku goormuu fardu cayn cala lmuslim ku noqdaa saddex jeer buu noqdaa marka koobaadi waa haddaad goobta tagto oo meelaad joogto uu kugu qabsado oo watawalli yowma zaxf ay xaraan noqoto waman yuwallihim yowmaydin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fiatin faqad baaa biqadabin min allahi aad ka cabsanayso taa waa mid marka labaadi haddii imaamkii sharciga ahaa ee baycada sharciga iyo aacada waajibkaa lahaa uu dadka qaar ka mida cayino oo magacaabo oo waida stunfirtum fanfiruu wey hadduu dadkao dhan soo baxa yidhaahdo meesha jooga ama dad gaara adigii hebel iyo hebel baxa uu yidhaahdo imaam aacadiisu waajib tahay wajaba oo fardu cayn buu kugu noqon hadday gaaladu muslimiinta soo weeraraan oo inay qabsadaan ay doonayaan ama ay waxba ka qabsadaan qadarka meeshaa joogiyay inta la xiriirta qadarkii qaabka dagaalka kifaayada ah bay fardu cayn ku noqonaysaa hadday iyagu qayb ka mida ay ku fillaatana inta kale fardu kifaayihii buu baabkoodii isu bedelaya saddexda xaalo weeye tafaasiisha xaalaadka soo hosgeli kara iyo faahfaahintooda waxaa kuu diray alinjaad fi abwaab اjihaad ibn اmanaasif uu leeyahay masaailkaa si aad uga hadlay saddexdaa masale inay itifaaq tahayna uu soo goriyey culamada dhexdooda raxmat ullaahi calayhim jamiica qofka garkiisa xilli aan xaj ahayn xiira ka waran markaa gar maxaad maxaad u xiiraysaa oo taa u samaysta yidhi wuxuu yihi nabigaan ku dayananayaa sala اllahu alay wasalam wuxuu yihi nabigu allaahuma arxam ilmuxalliqiina loo qofkaasi haddii ay suu fahmin tahayna mas'alaa ka qaldane waa in loo bayaaniyo xiritaanka laga hadlaya waa madaxe garka maaha xaj iyo xaj la-aan toonana gar lama xiri karo xataa arxamilmuxalliqiina muxalliqiina xajka laleeyahay garku kuma jiro marka arxamilmuxalliqiina waa madaxa walaa taxriquu ru'uusakum dii madaxii cibaadada looga xirayay weeye marka qofkan hadday mas'aladu ku qalloocatay oo xadiidka uu sidaa uu mooday de qofay ku qalloocatay uma horeynin oo nabiga aba ka sheekeeye daday masaa'il ku qalloocataye calayhi salaatu wasalaam hor si uu fisi qalaba u fahmeeyey dhibaato ma laha waan loo bayaanin xujada unbaa lagu oogi xaqa iyo sharciga unbaa loo sheegi haddii ula kas u samaynayo cinaad u samaynayana kolba wuxuu sameeya waa xaraam laakiin waxaa kasii daranba xadiiaan meeshaba qaban karin ulakas meeluna qaban karin inuu geliyaa kasii dembi weyn tanamaaba kasii darano tii hore mujarad xaraamun bay ahayduu isaga dhaco oo culammadu abwaabulfisqi ay geliyeene tan dambaaba kasii darano loo baqaa diyaanadiisa iyo islaamnimadiisa ay xukunka tasbiixa salaatu tasaabiix haddaad u jeedo xukunkeedu hadba wuxuu ku xiran yahay ikhtilaafka culummada sixada iyo hubuudka xadiidka ay isku qabteen culummada qaarka yidhi xadiidka hubuud iyo sixada u batayna waa mashruuc bay qabaan saasaan ani sawaabka ila dhow culummada qaarka xadiidka daciifisayna waa salaad nooc qariiba weeye waxay qabaan inayna mashruuc ahaynoo ay minal bidac tahay musaajaladii ibni salaax iyo waxaan u malay cizi ibn cabdisalaam inay ahayd risaaladeeda iyo taxqiiqa sheekh naasir uu taxqiijiyey halkaasaa takhriiska iyo wejka fiqiga ee labada wajuujatu nadar ay kala leeyihiin halkaasaad ugu tegi doontaa ma sugan tahay xadiidka cumar khataab oo soo booday qabriga nabiga uuna tawasul ku sameeyey de lafdigiisa haddaan helo unbaan wax ka xasuusan lahaa baan u malayn laakiin nabiga cumar ibn khaaab oo ku tawasulay aniga meel ay ku sugan tahay ma arag laakiin ba lafdigiisa la kaale aan fiiriyo inaan meel la ku garanayo saa u fahantay inuu yahay ballan guur la galay wiil wuxuu igu dhahay isug in muddo ah marka waxaan rabaa in aan fasaxo maadaama aan awoodin in aan sugo haddaba ma dembibaa maya haddii aadan wixaad ku wada hadasheen isaguusan awoodin fulinteeda adiguna aadan sugi karin waxaa weeye fambid ilayhim calaa sawaain iska dhaho warniyo hawshi waa ka baxo ma sugi karo qofkuna wuxuusan sugi karan kuma qasbana muddo ayaan xanuunsanahay waxaana la igu leeyahay laba bilood oo soon ah waxaana la iga sheegay la igu sheegay gaas daawana waan qaataa haddaan soomo xanuun intii ka badan ayaan dareemaa markaan afurana wax ma qaadan karo su-aal marka laba labadii bilood soonkoodii maxaa igu waajibay maxaase ii furan qofkaasi xanuunkaa haddii uu yahay dawadan kuu socota haddii lagu yidhi waxoogay dawada qaado insha allah waadna roonaan doontaa haddii lagu yidhi waad iska sugi haddaad roonaatana waad qadayn haddii aan wax roonaansho iyo rajo saasa jirinna kuwii horena fidye iyo acaam baad bixin kuwa dambe haddaadan soomi karinna fidye iyo acaam baad samayn qofkani codsi buu keenay ugu dambeeyo wuxuu leeyahay waxaanahay waan xanuunsanahay ee muslimiinta meesha isugu timid baba ii weydii in alle icaafiyo ii weydii buu leeyahay ilaahay ii bari uu leeyahay inuu icaafiyo qofkaas iyo inta kale muslimiinta ee jiran inta dhiban ee duruufuhu ay haystaan inta baahan ee baahi iyo duruufuhu la xiriiraan ilahi subxana wataala waxaan uga baryaynaa inuu khayr uga dhigo ajir iyo darajaadna ugu kor yeelo dhibkana uu ka qaado caafimaad iyo kurbada wax ka saara ilaahay subxaana watacaala uu u sahlo iyagana intay haysa kuwii sabir uu ku arsaaqa ilaahay uu ka dhigo intaasaan ku daynayaa wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk